degmada jararta ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ka faa'iidaysiga wax soo saarka beeraha xilli roobaadka kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxda degmada jararti xubno ka socday xisbiga barwaaqo ururada bulshada iyo beeraley gudoomiyaha degmada jararti shaafi shire ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan dhanka wax soo saarka fariintaas waa fariin in badan la soo ceceliyey jaratina waxaa weye waxaa laynagu gobol ahaan waxaa layna dhahaa waxaan nahay degmada de- gobolkeenna degmooyinka ugu wax soo saarka fiican inaan nahay baa laynagu tuhmaa haddana dhankan marka hoos loo galo wax soo saarkeenu wuxuu yahay waa basal basashu maxwa waa sax waa dalag xoola laga heli waa hanti ma diidanin laakiin in dadaalkii kale lagu dhex wado daraasado la sameeyo deegaankeena daraasado caafimaad oo la sameeyey waxaa la xaqiijiyey inaad aragteen mooyaane dadkeena aad baad xogaha kolley waad haysaan xogo badan oo annagu aanan haynin idinku waad haysaan in baha barnaamijka la yidhaahdo bahalka kansarkaa wuu soo batay markii la xaqiijiyeyna waa cuntooyinkan aan dabiiciga ahayna la cunahayaa la xaqiijiyey daraasado caafimaad oo la sameeyey bariiska baastada saliidan saliid caddayda arrintaa boqol kiiba boqol waxaa la xaqiijiyey waxyaabaha kansarka laga qaada inay iyaga yihiin arrintaa waa arrin masiiba ah waraashimadeenna aan kusoo noqon maciishadii way way ka fudud yihiinoo waxaa weye way ka qiimo jaban yihiin noloshay bay ka jaban yihiin caruurta waxaa la yidhi xataa koley cuntada cunto dhaqameedkaa ku korta xataa koleyta hadday noqdaan koritaankoodii iyo tayadooda xataa koleyta iyo maskaxdooda way ka fiican yihiin si kastaba kulankan ayaa kusoo aadaya xilli beeraleyda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay u diyaargaroobeen tacbashada beeraha